نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee ay ku leedahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah qodobo ay ka mid yihiin madaxweynaha dowladda kenya oo loogu baaqay soo furdaaminta sarkaal ku jira gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo mar sii horraysay muuqaalkiisa la baahiyey barnaamijka ayaad ku maqli doontaan faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya weerar ciidanka mujaahidiinta ay maleeshiyaadka murtadiinta kula beegsadeen duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay wararkii ugu dembeeyey ayaan caawa idiin haynaa jimciyadda ixsaan al khayriyah oo mar kale mashruuc raashin qaybina ka samaysay deegaanno ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo boqolaal qoys oo ka faa'iidaystay ayaad caawa faafreebka wararka ku maqli doontaan yaan dibdi waxaan u galay godkaan madaxa u qarsaday oon u galay hoos baan ugu dhacay marka sidii bay ninka ku toogteen korkaygu ku soo dhacay waa gabar aabbaheed iyo ninkeeda lagu hortoogtay waa sheeko kale oo xanuun badan iyo gaboodfallada maleeshiyaadka shahadla dirirka ah ee liyu boolis ay ku hayaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka soomaalida ee itoobiya ay xoogga ku haysato ufurow mid ka mid ah degmooyinka soo koraya ee wilaayadda islaamiga ah ee baay haddaba maxaan kala soconnaa horumarka dhinaca waxbarashada ee ka jira magaalada waxaan idiin haynaa qaybtii saddexaad warbixinnadii aan ugu magacdarnay baraaraha ufurow qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaane mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan madaxweynaha dowladda kenya ayaa loogu baaqay soo furdaaminta sarkaal ku jira gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo mar sii horraysay muuqaalkiisa la baahiyey qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay maanta howlgal qorshaysan ka fuliyeen agagaarka maayafuulka ee duleedka magaalada baydhaba waxaanay ku beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo watay laba gaari oo cabdibile ah dhimashadu waa toddoba murtad dhaawacuna waa sagaal murtad gaari cabdibile ahna waa la gubay hub kala duwan ayay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu soo khanimaysteen dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen guriga uu magaalada diinsoor ka degan yahay taliyaha maleeshiyaadka ridada ee daraawiishta koonfur galbeed ee degmada diinsoor waxaana jira burbur soo gaaray guriga qaraxa lala eegtay waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa madaxweynaha kenya oo loogu baaqay furdaaminta sarkaal ku jira gacanta al-shabaab qeyladhaan culus ayaa ka soo yartay qoys degan magaalada eldored ee dalka kenya kuwaasi oo codsi u diray william ruutu si uu gacan uga geysto furdaaminta aabbahood oo ah sarkaal ka tirsan ciidanka difaaca kenya kaas oo u gacan galay jihaadiyiinta al-shabaab sarkaalkan oo lagu magacaabo cabdulaahi ciise ibraahim ayaa ka mid ahaa saraakiil iyo askar ka tirsanaa ciidanka kenya oo lagu qabtay dagaal shan iyo tobankii janaayo labada kun lix iyo tobankii ay al-shabaab ku qaaday xero ay ciidamada kenya ku lahaayeen magaalada ceelcadde ee gobolka gedo qoyska sarkaalkan ka tirsan ciidamada difaaca kenya oo in ka badan toban sano gacanta ugu jira al-shabaab ayaa ka codsaday madaxweyne william ruuto in uu soo farageliyo oo uu ka caawiyo sidii loo heli lahaa ama loo ogaan lahaa meesha uu ku sugan yahay qoys ahaan waan argagaxnay oo jahawareer ayaan ku jirnaa ninkii na quudin jiray lama hayo waxaan helnay wicitaano na weydiinaya in aabbahay la helay laakiin xaqiiqadu waa in weli aan raadinayno ay tiri khadre cabdulaahi ciise oo sarkaalkan maxbuuska ah uu dhalay siday xogtu sheegayso qoyska sarkaalkan ayaa hadda doonaya in ay la kulmaan wasiirka gaashaandhigga kenya oo ay aaminsan yihiin in wasiirku yahay qofka keliya ee arrintan gaarsiin karaa madaxweynaha si xal deg deg ah loo helo xilligan dhammaantayo waan murugaysannahay aniguna aad ayaan u tabayaa aabbahay ma naqaan halka uu joogo mana garanayno meel aan u jeedsanno ayay mar kale warbaahinta kenya u sheegtay gabadha uu dhalay sarkaalkan ku jira gacanta al-shabaab waxay intaas raacisay waxaan rabnaa in aan la kulanno wasiirka gaashaandhigga sababtoo ah waa waajibkeeda in ay ogaato xaaladda iyo halka ay ku sugan yihiin askarta loo diray soomaaliya sidoo kalena waxaan rabnaa in aan la kulanno madaxweynaha si uu nooga saaro xanuunkan qoyska ayaa geesta kale sheegay in tan iyo markii aabbahood uu u gacangalay al-shabaab muddo hadda laga joogo toban sano ka hor ay dowladda kenya marar badan u ballanqaaday caawimaad balse ilaa iyo hadda aanay ka helin wax garab istaaga ah dariska ayaa dhankooda iyaguna warbaahinta kenya u sheegay in qoyska uu sarkaalkani ka maqan yahay uu ku dhacay niyadjab aada u xoogani waxayna ku baaqeen in la dedejiyo dadaalada la doonayo in lagu soo fardaamiyo askarigaasi waxaan ku farxi lahayn haddii askariga la sii daayo oo uu dib ula midoobo qoyskiisa qoys ma dhammaystirmo la-aanta aabbaha wuxuu ka tagay meel bannaan oo weyn war kasta oo been ahna wuu dhaawacayaa ayuu yidhi qof kale oo ka mid ah dariska qoyska siday warbaahinta kenya sheegtay qoyska ayaa horey uga qustay sarkaalkan waxaanay ku dareen liiska askartii tirabeelka ahayd ee ku nafweyday dagaalkii eel cadde balse muddo kabacdi ayuu askarigani la soo xiriiray qoyskiisa isaga oo u xaqiijinaya in uu nool yahay sidoo kale sarkaalkan ayaa horaantii kasoo muuqday muuqaal uu baahiyey maktabka warfaafinta ee xarakada al-shabaab kaasi oo uu dowladda kenya uu kaga codsanayo in ay ka shaqayso sidii loo sii dayn lahaa isagoo walaac ka muujiyey mustaqbalkiisa haddii baaqiisa aan la ajiibin waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo al-furqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa cali wajiis oo waajib diineed ka dhigay la dagaalanka ciddii ka hor timaada dastuurka xasan sheikh cali wajiis oo u fatwooda shisheeyaha iyo xukuumadda muqdisho ayaa dastuurkii ay dhowaan qortay xukuumadda xasan sheikh waxa uu ku tilmaamay mid xujo ah oo dalka ugu sarreeyo isagoona sheegay in uu iskiis u burayo wax kasta oo ka hor yimaada dastuurkaas waa sida uu aaminsan yahay cali wajiis oo waraysi siinayay warbaahinta ayaa sidoo kale sheegay in xasan sheikh ay waajib ku tahay in uu la dagaalamo cid kasta oo ka hor timaada dastuurka uu qortay iyo doorashada uu wato isagoona si gooni ah u carabaabay maamul goboleedyada mucaaradsan villa soomaaliya waxa uu intaasi ku daray in xukuumadda muqdisho uu dembi ka soo gaarayo haddii ay dalka ka qaban weydo waxa uu ugu yeeray doorasho qof iyo cod ah taas oo uu ku tilmaamay in ay waajib diineed tahay u istaageeda cali wajiis oo si weyn ugu ololeeya dastuurka xukuumadda muqdisho ayaa hore u sheegay in kitaabka qur-aanka aan loo soo dejinin in lagu dhaqmo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xildhibaano ka tirsan dawaaqiidda oo ka horyimid doorashadii baydhaba xubno ka tirsan baarlamaanka kooxda riddada ayaa horsaxaafadeed ay soo saareen ku cambaareeyey doorashadii ka dhacday magaalada baydhaba ee la sheegay in lagu dhacay kursi uu ku fadhiyey mid ka mid ah xubnaha golahaasi doorashadaasi ayaa xildhibaannimo loogu doortay cabdulqaadir maxamed nuur oo ka mid ah dadka aadka ugu dhow murdi xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya xildhibaanada bayaanka soo saaray ayaa doorashadaasi ku tilmaamay mid xadgudub ah oo lagula kacay isxaaq cali subag oo ahaa xildhibaanka ku fadhiyey kursiga loo dhacay wasiir tigtok waxay tilmaameen in guddiga doorashooyinka riddada uu noqday mid uu xasan sheekh maxamuud u adeegsado fulinta sharci darrada sida ay hadalka u dhigeen waxay intaasi ku dareen inaysan aqoonsanayn doorashadii shalay ka dhacday magaalada baydhaba dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in doorashadii ka dhacday magaalada baydhaba ee boobka kursi lagu sheegay ay sawir dhab ah ka bixisay nooca doorasho ee laga filan karo murtad xasan gurgurte taasi oo ah mid boob iyo bililoqo ku dhisaan karta xubintiina cabdiwahaab caawo waa inaga inta كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka jimciyadda lixsaan al khayriya ayaa deegaanka maryangubaay ee duleedka degmada buulamareer ee wilaayadda islaamiga ah ee shabeellada hoose ka samaysay mashruuc raashin qaybin ah oo ay ka faa'iidaysteen saddex boqol oo qoys kuwaas oo la dhibanaa abaaraha dalka ka jira ugu horreyn waxaa munaasabadan kelimad ka jeediyey sheekh mustafa asalafi oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah islamarkaana qayb ka ahaa safarka raashin qaybinta ee jimciyadda ixsaan alkhayriya ee wilaayada shabeellaha hoose بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولاليال الدنيا الآن جوجنا ودار الامتحان إلهي أدومدي سوى امتحانيا وعلى الربا مركي دبات أدرنتو إلهي حقي سأفكو إلهي وحولي ففروا إلى الله بيقضان ما أنت إلهي بان نسيي سبحانه وتعالى walaalihiinnii mujaahidiinta ayaa idin keenay ayagoo ka ambaqaadaya qowlkii ilaahay ee ahaa ha la iskaalmeeyo ha la iskaalmeeyada ilaahayna yidhi aan ku soconaa marka ilaahay subxaana wa tacaalaa aanu u mahad celinno asaga ayaa ku mahadsan midda kale waxaa loo baahan yahay dhowaanta duruufta naysato waxaa ugu wacan annaga ayaa ilaahay qaladka gelayno markaasuu ilaahay imtixaanaadkiisa nagu qabanayaa sidaa darteed walaalayaal dhammaanteenna ilaahay aan u toobadkeenno ilaahay aan u noqonno dunuubta aan iska dayno ilaahay istikfaartiisa aan badinno khayrka waa noo imaan doona inshaa allahu tacaalaa waxaan idin dardaarmayaa ilaahay in lagu xiraado waxaan idin dardaarmayaa gaaladu waxay ka shaqaynaysaa inay muslimiinta isku diraan gaalada waxay ka shaqaynaysaa muslimiinta inay qayb ku lahaadaan ayagu shaqaalay ka dhigtaan gacan indhay ka dhigtaan ay ku adeegtaan ay gaalaysiyaan say u gaaloobeen gaaladayaan waxba lagu darsanin khayr nooma wadaan ilaahay baa noo sheegay dhibaatadaynay ka shaqaynayaan marka gaalada waa inaan iska ilaalina shirqoolkooda waxba ha ku darsanin insha allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay roob barwaaqale allaana siiyo ilaahay roob khayr qaba allaana siiyo dunuubteenna allaha noo dhaafo dadka muslimiinta ee noo adeegaya annagoo guryaheenni joogno ilaahay ha ka abaalmariyo haadaa wasala allahu wasalama wabaaraka calaa nabiyina maxamed waxgaradka wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo iyaguna goobjoog ka ahaa mashruucan raashin qaybinta ee jimciyadda ixsaan alkhayriya ee deegaanka maryangubaay ayaa iyaguna hadlay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وإخواتي أولا وآخرا ما هذا ودن وحان سينينا الله سبحانه وتعالى وحانا يقدقي أبارها ولاية قبل كشبه لذا هوسة حركة شهر المجاهدين صوت درسي حقيقي واحد وقاتان xarakadu waxay qaybinta badarka ay ka wadaa meelo badan shabeelle hoose ka mid ah gaar ahaan wilaayaadka oo dhan baa ka socda biyo qaybin baa socday badar baa hadda aad u socda mariigawey haddeer waxaa laga bixinahayaa saddex boqol oo qoys badarkaas wuxuu yahay dortayda yaalla bariis oo loor ah oo konton kiilo u dhigma saliid oo shan litir ah baasadaasood u jeedid oo kartoon baaso digirta iyo sokorta meesha taalo u jeedid intaa ayaa haddeer inta lagu gudbaysiinayaa dadka muslimiinta waxaa laga rabaa in ilaahay weynaa waaxidka talada ay saartaan gahmahana u horsadaan dhibaatada waxaa naga saari kara allah subxaanahu wa tacaalaa ilaahay ha laga cabsado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية الحمد لله إله baa mahad oo dhan ay u sugnaatay allihii naga dhigay dad muslimiina na siiyey nimcatul islaam waliimaan iyo nimcooyin fara badan inaan soo koobi karin mahadda alle kadib waxaan u mahadcelinaynaa xarakatu shabaab ulmujaahidiin oo juhdi badan bixinayso gacanna kula dagaalamayso gaalada gacanna dadka abaarta saamaysay oo tabaalaysan raashin ku gaarsiinayso dhinacna dacwadii ka gaarsiinayso diintoodii barayso ruuxoodii dhisays marka waxaan leenahay jasaakumullahu khayr waxaan joognaa walaayada buula gaar ahaan deegaanka maringubay ayaan joognaa waxaan u joognaa inaan raashin ka qaybinno raashinkaasoo aan u qaybinayno dadkii ay abaarta saamaysay dadkaasoo maanta run ahaantii u baahan maanta in wax la gaarsiiyo muddana ay abaarta haysay ayaa maanta waxaan soo gaarsiinay haddaan nahay guddiga gurmadka abaaraha gobolka shabeellada hoose inaan bal walaalaheenna la qaybsanno baahida iyo dhibka iyo abaartaas inaan la qaybsanno raashin qaybintaas ayaan u joognaa raashinkaas aan qaybinayno waxaa ka mid ah bariis oo laba haaf ah haaf digirah kartoon baasta ah shanle saliida raashinkaas maanta mariingubay waxaa ka faa'iidaysanaya iyo nawaaxigeeda saddex boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaysanaysa raashinkaasna waxaa bixinaya boorkaa u jeedaan waxaa ku qoran jimciyadda al-ixsaan alkhayriya ayaa bixinaysa waxaa loogu talagalay dadka abaarta saamaysay meelo badanna waa laga soo bixiyey meelo badanna waa laga bixin doonaa insha allah hore ayaan u ballan qaadnay inay dadka abaarta saamaysay raashin la gaarsiin doono ummaddana waxaa laga rabaa wixii la soo gaarsiiyey dad badan oo baahan ayaa mudnaa in la soo qoro intii laga gaari karo ilaahay calaf ugu daray waa la soo qoray waxaan kula dardaarmaynaa nin walboo dabkiisa loo shiday walaalkaa deriskaaga ah dabka u shid adigana nin walba walaalkiis kiilo laba kiilo saddex kiilo wuxuu siin kara ha siiyo dabka aan isu shidno aan isu naxariisno odayaasha dhaqanka deegaanka maryangubay ayaa iyaguna munaasabadii raashin qaybinta ee deegaankooda ka hadlay maanta aad iyo aad ayaan u faraxsanahay haddaan nahay deegaanka maringuwaay iyo nawaaxigeeda maxaa yeelay waxaan ku jirnaa wakhti abaarah oo waxba dadka haysanin oo iska dayarah insha allahu tacaalaa annagoo filinaynin ayaa wilaayada islaamka kor allah ka dhigay ay noo keeneen raashin fara badan ka mid ah bariis saliid baasto sokor intaba iyo digir taasina ilaahay ayaa ku mahad leh uma kadib wilaayada ayaa ku mahadnaqaynaa walaalayaal maanta waxaan u jeednaa raashin fara badan oo noo keentay culummada muslimiinta ah gobolka shabeelle hoose dhana ku socotaa maanta waxaa nasiib u helna tuulada maringuwaay in lanoo keenay bariis baasto saliid digir sokor waxaan u jeednaa ilaa saddex boqol oo qoys oo kale in maanta ku fidhiyaan maana nin kastaba ku fidhiyo dhoorarkiis wixii loo qiibiy maxaddaas ilaaha iska leh kadibna waxaa iska leh nimankii muslimiinta ah walaalaan ahaa oo noo soo gurmaday abaaraha maanta ku jira waddanka waxaan ilaahay ani sii ayakaan saba waxaa ajira sanada lax ka sii arrintaas waa ku guddoon waa qaadna walaalahayn kheyr allah sii muslim meel joogab allah barakay walaayad kor allah ka dhigi ugu dambayn dadkii raashin qaybinta loo sameeyey ayaa iyaguna la hadlay warbaahinta islaamiga ah muumin yaalow maxamed dajowt mariingubaay bariid baasta diir saliid sakor inta ilaahay iyoona kheyrsiyo kii salka qaadan kheyr allaasi kii niisheena kheyr allaasi soo dhoweyn markooda magaca ku bilaabaya xaawo cumar maxamed maringuwaay maringuwaay waxaa soo gaaray jimciyadda alixsaan alkhayriyaha bal ka waran maxaa laydin qaybiyey raashiin raashinka maxaa ka mid ah bariis sokor baasto digir ilaa kheyr ilaa asiy guul ilaa asiy gaalada ilaa inaga jebiyey soo dhoweyn marka hore magaca ku bilaabaya faatima qaasim diime maringuwaay bal ka waran maxaa lagu qaybinayaa raashin digir bariis sokor saliid baasta magacaaga jawahar maringuwaay bal ka waran waxaa soo gaaray jimciyadda alixsaan alkhayriyaha maxaa laydin qaybiyey raashin bariis baas diir soo dhowow marka hore magaca ka bilaabaya xaman aadan inta goyt wada dheer intee joogta maringubaay jee maringubaay meelka qaybiyay raashan waxaa bariid baas saliid iyo soqora magacaaga ay hareedo wada dheer raashan may ku mid yahay marka bariis baasta saliid sokor kar allah sii roob allah sheena magaca meelka ka dheh baatiley imuraslee dheh inta goyt wada dheer wargaaje meelka qaybiyay nguru bariis sokor sariir baas marka hore soo dhaweyn adoo magaca ku bilaabaya murudi daahir xuseen marigwaaen waxaa soo gaaray jimciyadda alixsaan alkhayriya bal ka war maxaa laydin qaybiyey maasha waxaa noo qaybiyey bariis anoo qaybiyey digir baasto saliid iyo sunkar ka waran see wartaa maasha allah soo dhoweyn adoo magacaa ku bilaabaya maxamed sheekh axmed cabdulaah raashinaa nala qaybiyo bariis iyo sokor iyo digir iyo baasto iyo saliid alxamdulilah alxamdulilah maanta raashinkaasa nala qaybiyey waa mahadsanyiin alxamdulilah gaaladana allah naga qabto gaalada allah naga qabto muslimiinta ilaahay kore allah ka dhigo khayran u rajaynaa soo dhoweyn adoo magacaa ku bilaabaya waa maxamed jaafar xali guwaay bal ka waran maanta maxaa lagu qaybinayaa maanta waxaa naloo qaybiyey raashin bariis iyo digir iyo baasta iyo sokor iyo saliid walaayada noo qaybisay walaayada kor allah ka dhigo khayr allah siiyo an- gaalada iyo munaafiqiinta allah baabaar soo dhoweyn adoo magacaa ku bilaabaya magay waa cumar maxmed maasha allah maanta waxaan qaadanay raashiin oo maasha allah ah saliid oo bariis baasto ayaa ka mid ah maasha allah alxamdulilah yaa idin soo gaarsiiyey alxamdulilah waxaana soo gaartay wilaayada islaamka Een, soo dhowoweyn adoo magacaa ku bilaabaya magaceeya yuusuf maxamed aliyo xaaji deegaanka waalkee mariguwaay waxaa soo gaaray een, jimcida alxisaan alkhayriya bal ka waran maxaa lagu qaybinayaa maasha allah bariis baasto digir saliid sokor aan nonoo keene maasha allah walaalaha islaamka bal ka waran een, abaarta sidee idin saamaysay abaarta roob la'aan gugi ashma ahen deertii ay ku darsantay hadda alxamdulilaah kule hadda mugo wax aan cunna mugo kole walaalaha waanu soo gaarsiiyeen maasha allah boqolkii boqol guul allah siiya caafimaad wax walba jannada firdows allah ku waraabiyo intay dhiibatay intay walaalaha muslimiinta ah ilaahayna guul hasiiya gaaladana ilaah hanaga jebiyo الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka waa gabar aabbaheed iyo ninkeeda lagu hortoogtay waa sheeko kale oo xanuun badan iyo gaboodfallada maleeshiyaadka shahadala dirarka ah ee liyu boolis ay ku hayaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka soomaalida ee itoobiya ay xoogga ku haysato gabadhan waxay ka mid tahay kumanaan muslimiin ah oo ay dhibaateeyeen maleeshiyaadka murtadiinta ee liyu booliska ee dowladda xabashida itoobiya ay u samaysatay gumaadka muslimiinta dhulkooda ay xoogga ku haystaan waxaana jira dhacdooyin aan la soo warin oo midba midda kale ay ka daran tahay maleeshiyaadka murtadiinta liyubooliska ayaa subax ka mid a maalmaha ilaahay waxa ay weerar kula soo jarmaadeen cid xalay nabad ku bariday halkaas oo wixii guriga joogay oo dhan ay afduubteen ugu dambaynna ay laayeen sida ay soo warisay gabadhan oo reerkaas ka mid ahayd islamarkaana aabbaheed la dilay ninkeedana korkeeda lagu toogtay jirdil iyo tacdiib daran kadib maalin maalmaha ka mid ah ayaa ciidanka liyu boolisku nagu soo howlgal nagu soo qaaday reer degan baanu ahayn wiilkii gabadhii aabihii waa iswada garab deganayn weerar unbaa nala geliyey wadaadkii aabahanaa la qabtay anigii baa la qabtay wadaadkaygii baa la qabtay aayadeedoo bahyaraa la qabtay maxaan ku dhahay wiilkanagii baa la raadiyey iyo xaaskiisii abayo way baxeen wadankan say weli ooga tageen bay ooga maqan yihiinba reerka marka socodka u horreeyay aabbahay way toogteen tuulaha cadalay baan joogno way nagala way la baxeen ciidankii qayb baa la baxday wadaadkii xidh cidlo ay kusoo toogteen xidhkii markay kusoo toogteen yay waddo cidlo ay kaga yimaadeen dib bay ugu soo noqdeen reerkii isweer bay haddana geg siiyeen intii kale haddana gacanta ku dhigdhigeen adugu dadkii markii intaa iyagu ay tuulaha celinin ka horreeyay dadkii baxay baa wadada qarkeedoo xidh ay kaga tageen iyo meydkii xabadaha dhaceen waa la maqlayay ciidankii soo doomray la telay saaka inuu ku jirno waa la arkayay bartiba wadaadka meydkiisii dadkii kolka hore caraabay baa ka qaaday hanti uu lahaa iyo dadkii uu dhalay iyo dadkii la ishu wax adugu ehel mooyaane marka aaskiisa gacanta in lagu dhigay in caartun bay noqotay aaskiisa adu ummadda islaamka iyo shacabka reerka meeshaad galaan baa aasay annagiiba marka dib noo qabteen halkana marka aniga iyo aayada iyo wadaadkaygii yaa laysu kaana xidhxidhay gabadh kaleo iyadana marra inaabtide marra wiilkanaga dumaashidii oo xaafadda laga dhex qabtay adugu kabtii bay aad noogu jirdileen habeenkii oo dhan gabadha labada gabdhoodna aayada iyo midda dumaashida wiilka dumaashidiia iyo odayga labaduba way marjinayeen wiil ninkan culamadiisa intay duubaanba intay ku xidhaan ee shanna xagga qabato shanna xagga qabato saa u wareejinayeen qofku markuu indhaha caddeeyo heel ka soo bixi waayo ayay u dabcinayeen anu marka marjiska lama gelin laakiin taab iyo budh iyo qori dabadiisa aad la iila dhacayay isku goobna waana lagu garaacahayay waana aminfiide marka waagu markuu bariyey anagoo aada u dilan oo tabar ba lahayn yaa maxaan ku dhahay aabahayna aroortii meelaha lagu aasay oo dhimashadiisa aanan ansixi karin wadada dadka maraya boorka wata aan dareenay aabahay maxaabiistu inuu ku jirin la dilay saa aan ku xaqiiqsanay aan dareenka aan qabnay inuu ninkii xabadihii ku dhacay maqribkii isaga ay ahaayeen meeshiiba marka markii habi- lixda saaci maalimay ahayd baa aniga iyo odaadkayga iyo aayada intiqabaal naloo keeno la isu kaani xidhay baana la gudbiyey oo maraaca xaggeeda naloo gudbiyey gabadhii kale ilma abtiga ahayn ayadoo barti amin lixda saacan kaga tagnay sagaalka saac iyo tobanka saac meelaha markay ahayd bay tuulihii inti soogeer baxeen bayna barti ku toogteen habeenkii abahay la-aasa habeenkii xigay iyadana la-aasa saddex dannadii laba ninoo kale annaga reerka un loo haysto midna wiilka iyo gabadh islaantiisa baxsata keenan lahaa adeera igu quman adeerayn adeera adeerada iyo way baxseen waa la ceedhiyey ee la dhasha aabbo laakiin kuwii kale familka ahaa ah shan tannadaasu waxayna geeyeen qabalaha cad- maraacakana geeyeen godada yar bay nagu gureen marka goodka yararka ah adugu waa nala jir dilayey waa laysu kana xidhayey adugu waa naloo kala qayqaybiyey good baa marka aniga iyo wadaadka higa iyo wiil kale ayaan nala geliyey oo ku jiraynay saddex habeen anugu iska yar waanaan jilicsanaa qof markaa yar quuryar baan iska ahaa waan iska awooddaraa mid kale aabbaha iyo xaaladiisa iyo waxa iyo dilmihii iyo wixii ay u jiro oo qof markaa awood haysa maan ahayn waan waxaan sameeyey marka saddex habeen markuu ila joogay dee qof laba korreeyo oo lala joogo oo ama biyaha afka laga saarayo ama wax lagu dayayaan ahaa saddex habeen markaan joogo ee habeenka saddexaad baa laygala baxay ee nin kalena layga saaray wadaadkayga laygala baxay way la tageen amin maqriba waxay la galeen xarada xarada way kusoo jirdileen isagoo oon nooleyn oo naf qumanba ku jirin ama afar sawo habeennimaa cawodba afka laga saaraya qoriba afka igaga jira oo saa ninbaa dabada soo haysa dhaqaajin le afar sawo habeennimo ila soo kor istaageen ninkii oo gardaduub u xidhan iyo korkeyga soo istaajireen ayaa soo bax bay dheheen saadan godka madaxa oola soo baxay iyo war ninka toogo nayaa indhaha ku hay buu yidhi markaasaan xabadii lagu soo riday isagoo la dul ashahaadanayo loo dublan u xidhan yaan dibdib waxaan u galay godkaan madaxa u qarsaday oon u galay hoos baan ugu dhacay marka sidii bay ninkii ku toogteen korkaygu kusoo dhacay maxaan ku dhahay xilligii xabaddu dhaawac labaad buu galo wuu ku labarideen xilligii xayaatiisa dhawaaqisii danaanaysa ismiisoo dhagahagan ku maqlayay kabtiba marka ani ay xabadu kolka ku dhaceen shahaadadiisiiba ani iigu dambeysay halkii baan ku tagay ami waa soo beri ah yaan yar dareemay oo dareen dareemay waan soo baxay ma soo bixinay gebigiibaan madaxiibaan ooda ku qaaday yar waa beri ahayd baan qooraansaday isagoo laba dublihii u xidhan oo koryeera dhiiggiisiina gebiga dharkiisa soo gaadhay baan arkay tawxiidkaan iska qabsaday waxaan qadar rabbi keenay taan arkay aayar baan iskaga duuduubay meeshaydii anoo keliya igu jirin gowsaha sanqadha waxa iga soo baxay adeen kabtii godka isaga dhacay dul isaga noqday waamin laba saac oo maalinimo ah oo afar soo cohweynimo la dilay laba saac oo maalinimo yay maxaabiista micnihii dadkii shacabka ahaa ee cuntada noo keenayay baa soo baxay kor kolkay cuntada ka jiraya qaaday ninkii oo yaalla cuntadii bay daadiyeen way iska noqdeen qayladay geeyeen dadkii baa yidhi marka meydkan aan xali fiidka xabadiis ku dhacan maqayna aanu aasno qaatay dhehen marka ninkiina sidiiba isagoo hantartiisa iyo aarkankiisa ayaa adama ehelkaasu ku aasay halkii markaan joogay ani maqnaaday oo wixii baan iska noqday cuntadii la keenaya wixii oo sidii aad dib loo celinayay waxaa la yidhi gabadhii dadka cuntada keenaya cunto ma cuntood waalbu waajib soo lalmiyaa maba kacaba waa la qaadaa waa la celiyaa waa la qaadaa waa la celiyaa cuntadii way joojiyeen waxaa la yidhi waardigiiba markuu yidhi aan meydba meesha yaallay cuntada la keena waanu dhiga waana ka qaadaaye ama aasoo si ragga u aasa ama na waxaanu yaalino ma hayno iyo ku waardaayeen way ii yimaadeen anoo godkii ku jira bay isoo bixiyeen meel yar hawaloo waaba i dhigeen markay i dhigeen qof markaa miyuhu ka tegsan yaha dareen waan qabaa laakiin dilmadii iyo awood la-aan iyo waxbaa isugu kay darmado qof dhaqdhaqaaq oo xubnaha iyo gacmaha ama kici kara miyi in la y qaadan weeyaan waxay igu caano ay afka iga saarsaareen marka ha hadasho waa ha sheegtin bay leeyihiinoo noole ee nolol marka ay lama rabaan caanihii waxaa kalu ka dareeray oo jidiinkaygiiba diqarn ee booxumada dhaminin marka waa is jebin waayey faleen bay soo qaadeen waa igu xidheen faleenbadii markay igu xidheen baan xubnahayga dareenkii awoodaydii yaan yar dareemay markaan yar dareemayba ila baxeen habeennimo waa xilligii wadaadkaaga tooganay waa afar saaco habeennimo een, ama wax sheeg ama aan kugu dhufana halkaasi qori igaga fureen mid aan yu halkaa qoriga igaga furay xabaddu markan igu dhacday iyo in kale xaggan aan taabanaya in igu dhacday baan moodaya shansho unbu markaa igu siinayaan anigu waxaan idhi hadal lama hadli karo jawaabna ma celin karo waxna ma sheegay anigu labadii nin raggii allayseen waxay dadka allaysaan haayeen baabaan hay dad shacaboodna gumaadeen baan haynay inaad idira baan ku yidhi nolol adduun ma dhowrayaan ku yidhi haye saacadda ha kuu bixsanto godka igu sicin afar saac haddana ama saddex saac bay bixiyeen afar saac haddana sidoo kale iyo qori igu igu caamiyeen haddana way iska kasoo celiyeen iyagoon baa ay xambaaranaya meelay dhiganaya i keenaya meeshii markaan sidii ku ahaa ay ku jirin ninka marka gacanta le anugu markii dambu ninka anaa gacanteeda ku dilay laakiin maraajaaga saxiixa iyo toogashada wuxuu ahaa ee joogay ina dhahaya anaa gacanteyda ku dilay guduudanada qabdaha ku yaqaanaan gabdhaha aada u jirjir dadkaba rag iyo naaga waxtaa ragga wuu tumi jiray kaas may rag basaa ku jiray wax dumar ana maalinka waxaa nala hasan jiray odaygiga mooyaan laba wiil oo kale isku meel baan ku jiray afar anoo dumar oo keliya ku ahaa gabdhihii kale dad kale meel bay iga geeyeen habeenkii marka wiilasha kale meel bay seexan jireen laakiin saddexda habeeney weedkiigun baa ku barinay marka meeshii bay marka marka dhacdadaasu saasay ahayd halkaasi igu gaadhay meeshii aduu muddo bilaan iskaga jiray waxa idildilaan ay dhahaan wax sheeg marka dambe way iska kaydaayeen mayna idili jirin war tan maxaan ka dilaynaa tan shanta ilmoodna haysata aabaheedii aawey hanti baa taalameeyaadka wadaadku bakhaar buu haystay bakhaarkii uu haystayna ee, raashinka jirmada waa la rartay wixii yaalay iyo wixii wax looga tegay reerkii ma jiro hantigii saasay u maraduubeen labada kun iyo tobankay ahayd halkaas marka dambe waxaa dhacday waa la soo daayay aduu muddo markaan caruurtayda iskaga xamaashay in meherada iska shirteen qabalihii laftirkiisii aan iska joogo yay howlgal soo baxay kii yimaada madaxa duuya garaaci jiray ma naagtii unbuu lahaa wuu idili jiray markii dambaa lay qabtay gaari baa qabaal baa lay soo saaray xukun qabdaha baa xukun aan jirin baa laygu dhuftay jeelwaadeen baa marka la ii diray dhacdooyin noocaa soo maray guri adeerkay leeyahay inkistaa waagaa laysugu aruuriyey oo caruurtii laga bixiyay qoftii laba diblo loo soo qabto na loogu keenay qabalaha aan ku xidhnayn oo laysku raaciyey baa dad dusha laga geliyey marka aduu dhacdooyin noocyaha iska fara badan iyo dhibaatooyinkaas waan soo marmaray mana sii kala qaadqaadi karo de haddaan eegalo mid walbaan gees ooga sheekeeyo way iska fara badan tahay waqtigun iska gaaban yahay الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka waraarka ufurow mid ka mid ah degmooyinka soo koraya ee wilaayadda islaamiga ah ee baay haddaba maxaan kala soconnaa horumarka dhinaca waxbarashada ee ka jira magaaladan waxaan idiin soo gudbin doonnaa insha allah qaybtii saddexaad ee taxaniha warbixinadii aan ugu magac darnay baraaraha ufurow bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya نحن النماء نحن النماء فوق الكواكب نجمنا كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا إن كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا waxbarashadu waa tiir muhiim ah oo jaangooya sarukaca iyo hoobashada ummadaha ummad weliba oo dadaashana waxay mustaqbalka dhow iyo mid ka fogba gurataa midhahaasi ay tacbatay reer ufurow mid ka mid a baraaraha ay maanta haystaan waxay ku gaareen inay sare yeeleen aqoonta iyo dadkeeda iyagoo ku dadaalaya in jiilka soo kacaya oo ah rajada ummadda ay ku abaabiyaan tacliin tayasan
كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا magaaladani waa mid ka mid a degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee baaya ku hormaray xagga waxbarashada waxaana subax weliba irdaha loo furaa tobanaan madaaris leh noocyo kala duwan kuwaasoo ay ka aflaxeen kumanaan haddana ay wax ku baranayaan kumanaan kale makaatiibta dacwada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee baay oo kaashanaya bulshadooda reer ufurow ayaa sii dardargeliyey waxbarashada iyo in dadkooda ay ka haqabtiraan jaanib diineed iyo mid maadiintaba iyaguna ma aysan isdhigan oo waa kuwa guntiga dhiisha isaga dhigay sidii ay uga midho dhalin lahaayeen dadaalkan xooggan ee wilaayada islaamiga ee baay ay ku bixinayso sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay wuxuu inaga warbixinayaa sida dadka muslimiinta ay garabka ugu yihiin howlaha waxbarasho ee makaatiibta dacwada iyo tacliinta ee wilaayada dadka muslimiinta ee may laha walaaloogan naftiyo maybu ahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kukagadadi ini isin diin i dacwo i risaale tawxiidsan geysiya kaalma annagada haddii isin walan la baraan anka yaraan ka kaalmeeya ani ku dhegaysataan khayrkasin siin wadan ku dhegaysataan intaasay ka kaalmeeya waanama in hadnagay bogaadiyey insha allahu tacaala mujtamaca muslimiinta ahoo walaayada ka nool dadka isku maqaami isku miisaan ma ah walbadana kumade antiyoo badanba la arag kora aniyoo garab surinyin mas-uuliyiinta dacwada iyo mas-uuliyiinta tacliimta iyo lankasta khayr in surinba ani dad garab surino waana hadhowayo iyin may ka garodaase taqaariirta kooyasa may la ku yaabe taqriir kasta ani codsi daaci ka jar lama qof hiisado qofle la kulumi lama sagaale ani daaci in codsado qadiyadaasi mayna dareen siyaasi ini baraarig diini ah oo islaami ah oo saami ah eedan qiimo badan ini ku jara wilaayada gudaaja ilaahay aanan ka xamdiyaana tabaaraka wa tacaala marka mas-uuliyaddaasi walaalo ay la fududaayo ay ka garab surumay ay ku dhegansado ay ajiibo bishii rabiicul awal ee sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri waxaa degmadan laga yagleelay mid ka mid ah macaahidda la mahdiyey ee culumta qur-aanka waana macadka imaam sakhaawi iskaashi maamul iyo bulshadiisa dhex maray kadibna waxaa allaha fadligii maanta si buuxa u shaqaynaya xarunta macadkan ee ufurow taasoo lagu dhisay lacag ka badan siddeetan kun oo dollar sidaan xogta ku helnay ilaa laba boqol lix iyo toban arday ayaa aroor walba u kala hada goobtan waxbarasho waxaana intaasi sii dheer in macallimiinta madaarista qur-aanka ay yihiin kuwa ka faa'iidaysta culumta halkan ka baxda ee muhiimadda xambaarsan maamulaha imaam sakhaawi ee ufurow ayaa inooga warramay qaabka ay u socota diraasada macadka markaad dafcadii inka horreeytay iyo may hadda bilaawahaytee ardaygiya bilaawahayd ardaygii haddina in bilaawdahay may baan naha galnay bili rabiicu awal iyo rabiicu thaani jamaadulula jamaadul aakhir fataradii hore ayaa ku qaadani jamaadul aakhir tumii shantiye may galnay fasax iyo macadka lahaay rajab awal shee lahaska nagdi markii dhammaatay shaabaanna may baa bilaawday muqaabaladii inka horreeytay macadka gale muqaabaladaasi ad marka may baan fadheeday dad boqol iyo afartan iyo kow qofoode yaa muqaabaladii koowaad marta in fadheatay ilaahay fadlishay marka dadka haddii oo haddee tartan iyo la galo dadna hiraayana dadna habahayaan muqaabaladii yadaahayta may baha kugudubtay boqol qofood afartan iyo kowtiya marka muqaabaladii koowaad martay ka hirti ilaahay fadlishay boqolkii qofoodoo muqaabalada ha kugudubtay bili shacbaan haddana hadda geeka bili shawaal unu roogno mayba haddana bilaawahayana cardigii qiraa'adkii yaa martay haraabtanka damboytay martay taqsiimkii maalimiinta linqiibi iyo hadda bilaawado hayaan may kaloo jaree macadka qiib oo walbarashada oo tamhiidii la eraayo ardaydii qur-aanka xafdiisanayn hooslaha ku dhisaayo yoona martay ka kooban dad konton iyo toddoba arday ah oo niska jaraan kuri iyo gibro niska jaraan iyayoona hoos ha ku bahaayaan dhanka kale madaaris qur'aanaha oo tiradooda ay gaadhayso toddobaatan oo dhammaantoodba tajwiidka saxda ardayda ku bartaan iyo sidoo kale ku dhowaad labaatan markees oo ay dumarka yar iyo weyn isugu yimaadaan ayaa ku yaalla degmadan kuwaasoo midhahooda laga arkay gudaha mujtamaca sidoo kale waxaan meesha ka marnayn waxbarashada dadka waaweyn ee xoogsatada iyo dalaaleyda kuwaasoo iyaguna wakhtigooda soo xaadira goobaha waxbarasho taasina wilaayadu kama aysan gaabin كل المصانع دوننا ما للنماء منافس كل المصانع دوننا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid a culimmada mujaahidiinta waa mid ka mid a afraaddii sida cajiibka lahayd inooga warbixiyey waxbarashada reer ufurow iyo dadaalka xoogan ay geliyaan goobaha waxbarashada xaqiiqatan magaaladan waan dhex maray waana ku wareegay iskuulka dugsiga hoose dhexe sheekh ibraahim loogu magacdaray jasaakullah khayr waxaa weeye maktabu tarbiya wa tacliim ilaahay ha ka abaalmariyo iyaga iyo mas-uuliyiintoodaba se la ii sheegay ay dhisheen oy hagaajiyeen waana madarasadii hore ee maamulkii hore markii uu jiray meesha ka dhisnayd waxaan arkayay subaxdii ilmihii oo la safayo oo tacliimtii la siinayo oo aad iyo aad u qiimo badan waxaan kaloo aragnay sakhaawi oo isaguna aad iyo aad wax loogu baranayo intaa kadib waxa dheeraad ay ii sheegeen waxay ballan qaadeen degaanku qof walba oon degaanka ahayn ee u yimaada in uu qur'aanka alla barto oo sakaawi u galo inay noloshoysa kafaalo qaadayaan guri ay degaan iyo waxay cunaanba inay siinayaan jasaahumullahu khayra intaa waxaa dheer macayda gabdhaha anuu runtii markaan darsiga akhrinayey gabdho laba boqol kor u dhaafay baa soo xaadirayay subaxdii oo daraasada qaadanayay magaalo cilmi bay noqotay magaalada hadday tahay madaarista nidaamiga ah iyo hadday tahay midda sharciga aba allah subxaanahu watacaala ha barakeeyo u furow magaaladaas iyo hagagaarkeeda iyo waxa degaankaa jooga muslimiinta meel kastay joogaanna allah ha barakeeyo weli waxaynu ku guda jirnaa silsiladdii waxbarasho ee ufurow markanna aan jaleecno dhanka ugaas cabdulaahi isaaq yaare ugaaska beesha luwaay ee degmada ufuro oo isagana waxyaabo badan ka dhawaajiyey mar aan waraysi xiisele la yeelannay wuxuu ugaaska uu si faahfaahsan uu kaga hadlay dhismaha macadka imaam sakhaawi qarashaadkii ay ku bixiyeen iyo maanta faa'iidada ay ku haystaan imaamu sakhaawi markii la fiiriyey in oo baahida lanqabo deegaanka dugsi imaamu sakhaawi intii baahanta markii la fiiriyey unu maamul ka codsanay muxaafadada iyo odayaalkanooba isla jarno wali weydiinayhi maamulada unoo sareey sida xarakada ama maamulka gobolka walhanin ogolaade alxamdulilaah markiinhanin ogolaade kudub waliba iska talanay haddii unu beelaana in unu imaamu sakhaawi dugsi a dhisano dugsi imaamu sakhaawi a dhisani oo ka kooban liqool oo fasale ah lifasal xafiisko iyo maktabka oyoo dhan sar ah iyo hool oo adiga tumishan mitir ah in unu dhisano ilaahayaa nin fududaay dhasani beese adiga siyeetin iyo likun ijijabwal saas oo kale walaka dhasi hadda markan markii maamulaha imaamu sakhaawi niinku warbiyi warbixinta sida hadda oo dugsiga marahayo markiisu niinku warbiyiina ilaahayba kama hasan qarashkaanu intii in khasaaraya aragahayna oo qarashkii uunu galni maamulkaanu ni garabnagadi macalimiin tayo leh nanin sheeni macalimiintaas ardaydii walbarahaytu iyo leebalada ardayda shal ate markii maamulaha ninku warbi walunu eedanka faraxsanu waxaa markan u jihaysanay dhanka dugsiga hoose iyo dhexe ee sheekh ibraahim meelo oo ah mid ay bulsho badan ka soo aflaxday kuna yaalla degmadan muddo fog arday gaaraysa ilaa iyo laba boqol iyo konton oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa halkan wax ku bartaa iskuulkan waxa uu sidoo kale uu leeyahay qayb ay dadka waaweyn ay wax ku dhex bartaan oo iyaguna kaalintooda waa kuwa helay marba haddii ay soo dhammaystaan mashquulaadkooda kale ee maalinlaha ah mu'asasada alxigma ee lagu barto xirfadaha kala duwan iyo rodada akhriska iyo qoraalka oo uu gacanta ku hayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyaguna waa qayb ka mid ah goobaha waxbarasho ee ufurow kuwaas oo ay sannad walba ka soo baxaan arday sita aqoon kala duwan xalqada xigta ee warbixinnadeena baraaraha ufurow waxaan allaha idinkii ku dul istaagi doonnaa mid ka mid ah kaabayaasha muhiimka ah ee magaaladan oo ah goobaha caafimaadka iyo sida ay dadka deegaankan u dabooleen baahidaasi iyaga oo allah kaashanaya
ما للطليعة غيرنا نحن النماء كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا إن كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا نحن النماء
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurto geliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا